في كل رأي وفي كل فكر وفي كل اقتراح يؤدي إلى الخير kulankani lagu soo gebagabeeyey magaaladani mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxaa diiradda lagu saarayey sidii luuqadaha afrika looga hadlo oo ay ka mid tahay luuqadda afka kiswaahiliga loogu qori lahaa xuruubteeda luuqadda carabiga waxaana kulankan iska kaashaday jaamacadda caalamiga ee dalkaasi suudaan bangiga horumarinta islaamka kuliyadda munawar ee mombaasa iyo weliba sidoo kale xarunta waxbarashada islaamiga ee alnajaax ee magaalada malindi kulankan ayaa waxaa khudbada ka jeediyey xeeldheeryaal dhinaca luuqadda oo ka kala socday waddamada suudaan iyo dalkani kenya sheekh axmed sayid albadawi jamaaluleyl oo ah aasaasaha xarunta barashada diinta islaamka ee alnajaax ee magaalada malindi oo isagoo marti sharaf ka ahaa ayaa waxa uu warbaahinta haystaa ayaa wuxuu fahin dheeraad oo ka siiyey kulankani Leo ni siku ya kuhatimisha daura eh, ambayo kwamba imetukuwa siku kumi ya kufanya bidii kutangaza hati ya Kiarabu katika lugha ya Kiswahili. Walillahi alhamdu, tulipata wageni kutoka Sudan wanaohusika nao pia kwa mambo kama haya. Walillahi alhamdu, tumetoka katika tawsiyat, yani makubaliano mazuri ambayo kwamba haitakuwa ni Kenya tu, tutakwenda mpaka Tanzania na Unguja na kila mahala kwa ajili ya kuitangaza hati yetu ya, kiswa, ya, ya, ya lugha yetu kwa hati ya Kiarabu ambayo kwamba nyuma kulikuwa kuna daula tha- mia mbili zikitumia harfu ya Kiarabu.
sheekh ayaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in luuqadda swaahiliga iyo xitaa luuqadda afka soomaaliga horey loogu qori jiray gumaystaha ka hor xuruufta afka carabiga Uh, maadui wa Kiislamu wamefanya kila namna kufuta kufuta kuzipoteza, lakini sasa tuanza kuzirudisha insha Allah. Kiswahili kilikiandikwa kwa hati ya Kiarabu na Kisomali pia na lugha kadha wa kadha walikiandika kwa hati ya ki ya Kiarabu. Mpaka sasa hakuna itifaq juu ya harufu, juu ya mambo kadha wa kadha.
qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa waxa ay sheegeen in kulankan uu ahaa mid aada muhiim u ah luuqooyinka africa ee, latiniga lagu qoro si qaabkii lagu qoro luqa alcarabiya oo asalkana ay ahayd in luqa carabiya lagu qori jiray ee ka mid tahay luuqadeena af soomaaliga in badanoo makhtuutaadka ka mid ah, hadda gadaal ugu noqoto ama taariikhda waxaa lagu qori jiray luqa luuqada af carabiga lagu qori jiray laakiin beryahan waad aragteen oo luuqa latiniya lagu qoraa ama a b c d daas saa darteed marka waxaan albaraya labada magay qaabkii loo qori lahaa oo af carabi lagu qori lahaa waxaa ka baranay marka xuruufaha aana af carabiga ah eena ku jirin ama af soomaaliga ama luqada sawaaxiliga oo kale ku jirin Semina hii ambayo kwamba ni semina ya harufu za Kiarabu kuandikwa katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo alhamdulillah, leo tumefunga semina na masha Allah tumefurahi sana kwa kuhuishwa jambo hili ambalo kwamba nilikuwa ni la kale kwa kuletewa tena ama kuhuishwa kwa mara ya pili ili harufu za Kiarabu ziweze kuandikwa, hati za Kiarabu kwa harufu za Kiarabu ziweze kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Mashaallah, tumefurahi sana sisi tukiwa ni Waswahili wa pwani ya Afrika Mashariki kwa ujumla.
xeeldheerayaashii iyo aqoon-yahanadii kulankan hadallada ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa doctor cabdallah khatiib oo ah maamulaha kuliyadda munawar ee magaaladani mombaasa doctor baabakar kadramaari oo isagoo ka socday jaamacadda caalamiga ee dalkaasi suudaan iyo weliba sidoo kale doctor saabir cabdallah oo isaguna ka socday xarunta cilmibaarista ee yuusuf khaliifa iyo weliba sidoo kale isku dibridaha kulankani abu yaasir muraale oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada dalkani kenya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalada mombasa